بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobiyo siddeetanaad ee suuratu yuusuf waxaanu ku joogaa aayadda shanaad ee suuratu racdi allah waxau idhi subxaanah yaa baniya dhabuu fataxasasuu min yuusufa wa akhiihi walaa tay'asuu min rawxi illaah innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqowmu alkaafiruun ilaahay tabaaraka wa tacaalaa aayaadkan wuxuu kaga xikaayoonayaa ama inoogaga warramayaa hadalkii nebi yacquub calayhi salaam uu ku yidhi inamadiisii waxa uu yidhi yaa baniya dhabuu fataxasasuu min yuusufa wa akhiih yacquubu yursilu abnaa'ahu lilbaxsi can waladayh wa tacarufuhum calaa yuusuf waictidaaruhum minhu wa cafwuhu canhum waxaa halkaa alla kaga warramay nebi yacquub calayhi salaam oo inamadiisii u diray inay soo raadiyaan yuusuf iyo walaalkii dabadeed way la kulmeen yuusuf waanay is-aqoonsadeen markay is-aqoonsadeenna waa u cudurdaarteen yuusufna waa iska cafiyey waxaa kaloo aayaadka ku sugan ictaa'uhu qamiisahu liyashumahu abuuh fayacuuda basiira markii ay iswaraysteen kadib ee ay isaqoonsadeen ee aabbihiina uu waraystay ee loo sheegay siduu u ooyey inuu indhabeelay ayaa waxa uu dhiibay qamiiskiisii si aabbihii loogu geeyo oo markaa uu ursado ama uu gaadho ee lagu tuuro wejigiisa uu indhihii ay ugu soo noqdaan biidni illaahi subxaanah oo waxa uu idhi idhabuu biqamiisii haada faalquuhu calaa wajhi abi ya'ti basiira waatuunii biahlikum ajmaciin qamiiskaygan qaada oo aabbahay wejiga kaga tuura wuxuu noqonayaa mid wax arkaya oo araggii dib ugu soo laabta eh ehelkiinni oo dhanna keeno oo soo guura oo masar kaalaya qamiiska saddex aayadood baa ku sugan midi waa tan idhabuu biqamiisii haada midna waa tii markii ay waxa weeyaan dhakreen ama ay shirqoolka u dhigeen yuusuf waa kii ay soo marmariyeen dhiigga wajaa'uu biqamiisihi bidamin kadibin waana kii soo maray wajaa'uu calaa qamiisihi bidamin kadib ta saddexaadna waxay ahayd wa shahida shaahidun min ahliha in kaana qamiisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min alkaadibiin wain kaana qamiisuhu qudda min duburin fasadaqat wa huwa min alkaadibiin marka saddexda aayadoodba waxay ku soo arooreen oo ay ka warramayaan qisada qamiiska waxaa kaloo aayaadkan ku sugan dukhuulu ikhwatihi wa abaweyhi calayhi wa takriimuhumaa wa taxaququ ru'yaa bisujuudihim lah ikhwatu yuusuf iyo labadiisii waalidba nebi yuusuf bay u soo galeen shaam bay ka soo guureen masar bay ugu yimaadeen waa u soo galeen falammaa dakhaluu calaa yuusufa aawaa ilayhi abaweyhi wa qaala dkhuluu misra in shaaa allahu aaminiin wa rafaca abaweyhi cala alcarshi wa kharuu lahu sujada sujuud baanay u daateen markaasuu yidhi aabbahayow riyadan anoo yar ku riyooday tafsiirkeedii iyo cabbirkeedii waa kan ilan horuu riyadan u arkay aabbihiina ugu sheegay id qaala yuusufu liabiihi yaa abati innii ra'aytu axada cashara kowkaba waashamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin waa kii ku yidhi aabbahayow waxaan riyo ku arkay manaamka koob iyo toban xiddigood iyo cadeed iyo dayaxa oo kulligood ii sujuudaya ta'wiilkoodii waa kan labiyo toban bay ahaayeene waa koob iyo tobankii kaley walaalaha ahaayeen iyo labadii waalid waa cadeedda iyo dayaxa eh saddex iyo tobankoodiiba sujuud bay u dhaceen markaa waxau ihi hada ta'wiilu ru'yaaya min qablu qad jacalahaa rabbii xaqa waxaa kaloo ku sugan aayaadka ictiraafu yuusufa binicami illaahi calayhi wa talabuhu xusna alkhaatima waxa uu qirtay nebi yuusuf oo uu ka garaabo uu gartay galladuu rabbi u galay nicmo adduunye iyo iyo mid aakhiraba ama mid diineedba oo waxau ihi rabbi qad aataytanii min almulki wa callamtanii min ta'wiili alaxaadiis rabbigayow boqortinimada iyo maamulka iyo mulkiga adduunye waxbaad iga siisay oo masar oo dhan mulkigeedii baa gacanta loo geliyey waxaanad wax iga bartay fasiridda wararka oo riyadu ay ka mid tahay iyo akhbaartii kutubta samaawiga ah dabeed waxau ihi faatira asamaawaati waalardi anta waliyii fi ddunya waalaakhirati tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin allaha cirarkiiyo dhulalkaba abuuristooda bilaabayow adaa gargaarahayga iyo ka ii taliya i maamulaya ah if iyo aakhiraba allahayow i oofso anoo kuu hoggaansan oo muslim ah kuwii wanaagsanaaye iga horreeyena ila xidhiidhi aabbayaashay iyo ambiyadii iga horraysay ee aan ka tafiirnaa wahada yadullu calaa alictiraafi binnicam wa shukri illaahi calaa nicamih wa idhaari nnicma nicmadii inuu qiranayuu ka garaabayo oo uu garanayo ilaahii siiyeyna uu ugu mahadnaqayo oo aanu ku kibrayn muujinayo oo aanu qarinayn wa amaa binicmati rabbika faxadith waa taxadutan binicmati illaah waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau ihi ina allaha yuxibu an yaraa ahara nicmatihi calaa cabdih ilaahay waxa uu jecel yahay nicmaduu addoonkiisa ku galladaysto korkiisa inuu ku arko oo dee addoonku wixii alla ugu nicmeeyey si xalaala dee waa inuu ugu raaxaysto ugu tamatuco waxaa kaloo aayaadka ku sugan bayaanu ana alakthariyata gayru mu'miniin aktharka dadku inaanay mu'miniin ahayn ee ay gaalo iyo dad xaqii ka baydhay noqonayaan wamaa aktharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin nebi maxamedow may ahaanin dadka badankoodu aad kuba dadaashide kuwa ku rumaynaya oo inta badani way kaa baydhayaan inta yarna way ku raacayaan waxaa kaloo aayaadka ku sugan icraadu lmushrikiina can ilaayaati alkowniya wa cadamu liticaadi biha gaaladiyo mushrikiintu inay ka jeedsanayaan aayaadka kowniga ah ee cirarkiiyo dhulalka dhexdooda ku sugan oo aanay ku waantoobayn waxna ku qaadanayn wakaayin min aayatin fi samaawaati waalardi yamuruuna calayha wa hum canha mucriduun aayaadka kowniga iyo makhluuqaadka waaweyn ee cirarka ku sugan iyo dayaxa iyo xidigaha iyo malaa'igta ku sugan wax alla waxa makhluuqaad caalamka sare ku sugan iyo makhluuqaadka waaweyn ee dhulka ku sugan buuraha iyo badaha laga jeexiyo geedihiiyo dhirta alla uu ka soo bixiyey waxaasoo dhan waxaa la yidhaha waa aayaatun kowniyah tadharu calaa safaxaati alkown waa aayaad kowniga oo ka muuqda bogga ama safxadda kownka ciriya dhulba oo waajib ay tahay in lagu waantoobo wax lagu qaato laakiin gaaladu way arkayaan waanay ka sii jeedaan oo u fiirsan maayaan way dul marayaan wahum canhaa mucriduun oo xataa kuwan la yidhaahda waxbay cilmi baadhis ku gaadheen kuwooda u fiirsadaa ugu dambaynta rabbi ayay rumeeyaan oo iimaanka ayuunbay arrintaasi ku hogaamisaa laakiin kuwaan rumaynayni waa nooca layidhi yamuruuna calayha wahum canha mucriduun iyagoo ka sii jeeday dul marayaan oo u fiirsan maayaan waxa alla uu tilmaamay subxaanah xikamu lqasasi alqur'aani qisooyinka qur'aanka iyo xikamka ku jira ee mudan in lagu waantoobo lagu cibro qaato laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab qasaskii ambiyada ee laga waramayo wax lagu cibro qaatoo lagu waantaa ugu sugan lagu waantoobo ayaa ugu sugan dadka caqliga fayow leh maa kaana xadiidan yuftaraa walaakin tasdiiqa aladii bayna yadayhi wa tafsiila kuli shayin wa hudan wa raxmatan liqowmin yu'minuun qur-aanka qisooyinkaa ka warramayaana warkiisu wax layska been abuurtay oo la mala awaalay maaha waxaase uu rumaynayaa kutubihii ka horreeye towraad iyo injiil iyo kuwii la midka ahaa wax waloo diin ahaan iyo duunyo ahaanba loogu baahan yahayna waa bayaaminayaa waana hanuun iyo naxariis wuxuuse u yahay kuwa rumaynaya ee yaqiinsanaya cid walba uma aha suuratu racdina waa makiya aayaadkeeduna waa saddex iyo afartan aayadood xuruufteeduna waa saddex kun shan boqol iyo lix xaraf kelimaadkeeduna waa siddeed boqol iyo shan iyo konton kelmadood suuraddan bilowgeeda fiiha bayaanu ana alqur'aana xaqun wa bacdu aladillati alwaaridati calaa qudrati illaahi caza wajal waxaa ku sugan bilowga suuradda caddaynta la caddeeyey qur'aanku inuu xaq yahay aliflaam mimra tilka aayaatu lkitaab والذي أنزل إليka min رabika الxaq wlakina أkثar الnaasi laa yuؤminuun waxaa kaloo ku sugan bacd اlأdila aلdaalati calى qudrati اllahi wa waxdaaniyatih adilada tusinaysa ilaahay awooddiisa iyo waaxidnimadiisa wax ka mid ah allahu aladii rafaca asamaawaati bgayri camadi tarawnaha ثuma اstawىa calى اlcarshi wasahara الshamsa wاlqamra kulu yajri لأjli musamى ilى aakhiri alaayaat aayaadkaa rabbi waxa uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala inuu cirarka kor yeelay iyadoo tiirar lagu taagoo xajinayaa aanay jirin kuwo muuqda iyo kuwo aan muuqanba carshigana rabbi inuu ka sarreeyo uu ka kor noqday cadeedda iyo dayaxana uu inoo sakhiray oo inoo leyliyey ilaahay amarka kownka oo dhan inuu xagga sare ka soo maamulayo arlada ka fidiyee ballaadhiye rabbi inuu yahay subxaanah buuraha waaweynna ka ku qotamiyee ku dhidbay inuu yahay rabbi subxaanah webiyadaynu aragnayna alla inuu ka jeexay arlada midhahana uu ka soo saaray iyaga oo waxa weeyaan laba nooca oo waxa weeyaan kii macaanaa kii qadhaadhaa kii dhanaanka ahaa kii midabka casaanka a lahaa kii madowga lahaa iyagoo xagga dhadhanka xagga midabka xagga waxtarka intaba ku kala duduwan midhuhu arlada ilaahay waxa uu yeelay qitacun mutajaawiraat qaybo dariso oo isku dheggan iyagoo haddana kala duwan oo dhulka qaarkii waa carrasan wixii lagu rida ama lagu beeraaba uu ka soo baxayo dhulka qaarkiina waa carro dhanaan oo carraseel la yidhaahdo oo aan wax soo saar ama wax soo bixid aan lahayn dhulka qaarkii waa qaliilu rayc qaarkiina waa kasiiru rayc qaar wax soo saaridiis iyo waxtarkiis iyo nafciga ka soo baxaa waa badan yahay qaarna waa yar yahay oo waa kooban yahay oo ma badna iyagoo sidaa u kala duwan ayaa haddana biqudrati illaah yusqaa bimaa'in waaxid biyo keliyaa lagu wada waraabinaya haddana waa kala wada duwan yihiin oo wax isku mid a ma leh waxaa kaloo ku sugan aayaadkan inkaaru lmushrikiina albactha wa cuquubatuhum calaa daalik gaaladu inay dafirayaan oo diideen isa soo saaridda dambe iyo cuquubaday arrintaa ku mudanayaan oo cadaab aakhiro ah wain tacjab facajabun qowluhum aidaa kunna turaaban a inna la fii khalqin jadiid ulaa'ika aladiina kafaruu birabbihim wa ulaa'ika alaqlaalu fii acnaaqihim wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun allah waxa uu ihi subxaanah xaakiyan can qowli yacquuba liabnaa'ih isagoo rabbi inooga warramaya hadalkuu nebi yacquub awlaaddiisii iyo ubadkiisii ku yidhi yaa baniya inamadaydiiow idhabuu taga oo fataxasasuu soo raadiyoo soo baadhbaadha min yuusufa yuusuf iyo wa akhiihi walaalkii waxa maqan yuusuf iyo laba walaal oo binyaamiinoo yuusuf isku bah yihiin iyo ninkii weynaa ee yidhi anugu halkaa ka tegi maayo xataa ya'dana lii abi aw yaxkuma allaahu lii wa huwa khayru alxaakimiin ninkii yidhi idinku socda falan abraxa alarda waa ninkii u weynaa iyo yuusuf iyo walaalkii oo marka horeba maqnaa marka muxuu yacquubu odhan waayey fataxasasuu min yuusufa wa akhawayhi soo raadiya yuusuf iyo labadiisii walaal ee uu yidhi wa akhiihi oo binyaamiin uun ah waayo yacquub wuu ogaa oo wuu garanayay ninkii u weynaa isagu masar inuu ku hadhay oo dee dhacdadan iyo arrinkan dartii inuu yidhi anuu idin raaci maayo marka ninkaa u weyn isaga xaalkiisu majhuul maahe waa macluum wuu garanayaa laakiin labada aanu garanayni waa yuusuf iyo walaalkii sidaasuu u carabaabay oo labadooda u xusay waxau idhi yaa baniya inamadaydiiow idhabuu taga oo fataxasasuu soo baadhbaadha soo doondoonoo soo raadiya samiin alxalabi durulmasuunka wuxuu ku tilmaamayaa culimmada qaarkood inay kala saareen tajasus iyo taxasus oo midna waa ji midna waa xaa oo waxa uu idhi atajasusu fi shari waa dabagalka xagga sharka walaa tajasasu waa ta laynoo diiday jaasuusnimada wataxasusu fi lkhayri taxasuskuna waa raadinta khayr iyo wanaag marka la raadinayo marka waxa uu yihi atajasus waa fi shari wataxasus waa fi lkhayr waana kan iminka yacquub inamadiisa uu amraayo ilan waa khayr inay walaaladood raadsadaan oo shar ma aha waxau yihi markaa yaa baniya inamadaydiiow idhabuu taga oo fataxasasuu soo raadiyo doondoona min yuusufa yuusuf iyo wa akhiihi walaalkii binyaamiin oo walaa tay'asuu ha ka quusanina min rawxi illaah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina waayo innahu ina alamra washa'na arrinkiiyo xaalku waxa uu yahay laa yay'asu inaanu ka quusan min rawxi illaah ilaahay naxariistiisa inaanu ka quusan ila alqowmu qolada mooyaane alkaafiruuna ee gaalada ah wuxuu yidhi inamadaydiiow raxmadda rabbi ha ka quusanina gaal uunbaa raxmadda rabbi ka quusta waayo ruuxa muuminka ee ahlu tawxiidka ah si kastuu u dembaabo oo dulmi uu ugu dhaco raxmadda rabbi waa rajaynayaa uun kol hadduu mu'min yahay oo quusan maayo ruuxuna isagoon quusanayn oo raxmadda rabbi rajaynaya haddana ma bannaano inuu isdhigto oo cadaabka alle iyo cuquubada uu ka aamin noqdo oo waxaa la yidhaha alamnu min makri illaah iyada lafteedu waa min kabaa'iri dunuub inuu ruuxu isdhigto oo cuquubaba uu ka aamin noqdo oo ina allaha ghafuurun raxiim inuu yidhaahdo oo ilooba dee inuu shadiidulciqaabna yahay afa aaminuu makra allah falaa yaamanu makra allaahi ila alqowmu alkhaasiruun dhagarta iyo makriga alle miyay ka aamin noqdeen kama aamin noqdo makriga alleh waa ilaahay inuu kaa qabto min xaysu laa tashcur meelaana dareensanayn eh inta lagu seeto dheereeye eh makrigaa rabbi kama aamin noqdaan kuwa khasaaray mooye cid kale marka ruuxa muuminkii waa bayna alkhawfi waalrajaa cabsi iyo raji u dhaxeeyaa oo dhinac wuu ka cabsoonayaa cadaabka alleh oo ka aamin noqon maayo wixii lagu cadaabayana waa iska ilaalinayaa dhinacna wuu rajaynayaa raxmadda rabbi oo ka quusan maayo wixii loogu naxariisanayo wuu ku dadaalayaa oo dayici maayo alla waxa uu yihi falamaa dakhaluu markay u galeen markaa dee nimankii inamadiisii uu amray yacquub way amba baxeen shaam waa ka tegeen oo masar bay tegeen yuusuf baabay markaa gaadheen falamaa dakhaluu markay u soo galeen calayhi yuusuf walaaladii abnaa'u yacquub markay yuusuf u soo galeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha alcasiizu wasiirkiiyow masanaa waxaana taabtay annaga iyo wa ahlanaa ehelkayagiiba addurru dhibaataana taabatay waji'naa waxaananu la nimid bibidaacatin musjaatin badeecad liidato aad waxa weeyaan u qiimo daran oo yar baanu la nimid bidaacadan markaa waxaa looga jeedaa waa thamankii bidaacada waxay wax ku iibsanayeen ee badeecadda lafteedii ma aha oo waa tiina soo martay qaaluu yaa abaana maa nabqi haadihi bidaacatunaa ruddat ilayna waa markii lacagtay raashinka ku soo iibsadeen weelkoodii uu yuusuf ugu dhex qariyey si markay halkaa u noqdaan ay u gartaan oo dabeed ay u soo laabtaan dee markay weelkii iyo alaabtii rarkii intay ka dhigeen awrta ay furfureen ayay arkeen raashinkii oo u raran iyo lacagtay ku soo iibsadeen oo weelkoodii loogu dhex qariyey say yidhaahdeen aabbahayow maa nabqi ee aya shayin nabqi bal waxa intaa ka badan ee aanu dalbanna ama aanu doonanaa waa maxay haadihi bidaacatunaa ruddat ilayna waa tan lacagtii iyo tamankii aanu wax soo siisannay oo weliba naloo soo celiyey markay raashinkii iyo lacagtiiba isla heleen marka iminka bidaacadanna waa lacagtii ama shilimadii ama daraahimtii oo jalaaleynku waxau odhanayaa bibidaacati musjaatin wa kaanat daraahima zuyuufan waxay ahayd daraahim liidata oo xun oo ceebaysan oo aan fiicnayn ay maciibatan buu odhanayaa jamalkuna marka waa lacag liidatoo yar oo wax la aqbalo dadku qaataan aan ahayn waxay yidhahdeen markaa waji'naa waxaanu la nimid bibidaacati musjaah lacagtaa yar ee liidataanu la shir nimid oo aannu waxa weeyaan la soo safarnay ee fa awfin noo dhammaystir lanaa annaka alkayla miisidda watasaddaq naguna sadaqadayso calaynaa korkayaga waayo ina allaaha alla yejzii waa abaalmariyaa almutasadiqiina kuwa wax sadaqadaysta eh watasadaq calaynaa ay bilifraaji can akhiina nagu sadaqadayso oo walaalkayo soo daayo na raaciyo addoonsiga ka daa waa tafsiir ama watasadaq calaynaa biziyaadati alkayl miisidda noo siyaadiyo noo kordhiyo wax noogu dar ama watasadaq calaynaa ay bilmusaamaxati can radaa'ati bidaacatinaa nagu sadaqadayso adigoo naga saamaxaya dee lacagteedan liidata oo naga aqbalaya wax cid kale ay naga qaadanaysa maahee intaba waa lagu fasiray jalaaluddiin asuyuuti waxa uu yidhi faraqa calayhim wa adrakathu araxma wa rafaca alxijaaba baynahu wa baynahum markay walaaladii sidaa yidhaahdeen ilan intii hore o dhan waa ka adkaysanayoo doorarkii horey u imanayeen ee walaalkood xataa uu ka reebayey uma sheegin dee inuu yuusuf iyo waa ka qarinayay laakiin markay halkan soo gaadhay calaacalkoodii masanaa wa ahlana adurru waji'naa bibidaacati musjaah dee waa wuu u dabcay oo wuu u naxariisto qalbiga ayaa dee waxa weeyaan arrintaasi waa saamaysay marka waa u dabcayoo naxariis baa qabatay oo xijaabkii u dhexeeyey markaa dhexdooda waa ka fayday macnaha wuxuu isu caddaynayaa marka inuu walaalkood yuusuf yahay qaala markaa waxa uu ku yidhi yuusuf hal calimtum war ma ogtihiinoo ma garanaysaan maa facaltum waxaa ku samayseen biyuusufa yuusuf iyo wa akhiihi walaalkii binyaamiin id waqti antum idinku jaahiluuna wax magarato a ahaydeen akhlaaqad wanaagga iyo dhaqan wanaagga yuusuf wuu cudurdaarayaa isagoo dareensiinaya waxay sameeyeen ayuu cudurdaarkiina u raacinayaa oo wuxuu leeyahay arrinkaa cilmi kumaydaan samaynee aqoondarraa idiin geysay waayo kulla man casa allaha fa huwa jaahil cid kastooo alla caasidoo dembi gashaa waa jaahiloo jahli uunbaa ku ridaya marka waxau idhi ma garanaysaan waxaad yuusuf iyo walaalkii ku samayseen markaad jaahiliinta ahaydeen iyo wax magaratada yuusuf la garay oo dee waa kuwii waxa weeyaan ceelka gunta u dhigay ee walaalkiina maxay ku sameeyeen walaalkiina ama way ihaaneeyeen oo maadaama walaalkii yuusuf dee uu ka tegay oo aanu la joogin qalbigiisii dee murugo ayay ku soo geliyeen maadaama yuusuf ay ka madalufiyeen ama ay ka fogeeyeen ama sida kale ayay dee u duudsiiyeen oo ay u dhibaatayn jireen qaaluu waxay yidhaahdeen a innaka waxbay dareemeen marka qaaluu waxay ku yidhaahdeen walaaladii yuusuf a innaka adigu la'anta adigu yuusufu ma yuusuf baa tahay qaala waxau idhi ana anigu yuusufu yuusuf baan ahay wa haadaakanna akhii walaalkay weeye qad manna allaahu alla ilahi ilaahay dhab ahaan buu noogu nicmeeyey calaynaa korka yaga oo wanaag buu nagu galladaystay oo talow maxay nicmadu ku timid ma nasab iyo dadaal iyo inay waxa weeyaan ilmo nebi yacquub yihiin may waxay ku timid innahu ina alamra washa'na waayo arrinkiiyo xaalku waxa uu yahay man axadka yataqi alla ka baqo oo wayasbir sabra fa ina allaha alle laa yudiicu ma dayaco ajra almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah ee wanaagga sameeya abaalkooda alla ma dayaco ee waa u daryeelaa macnuhu markaa waxa weeyaan bitaqwa waasabri wasalnaa ilaa maa wasalnaa ilayh macnuhu waxa weeyi waxaanu maqaamkaa ku soo gaadhnay alla kacabsi iyo sabir labadaasaa lagu taabagalaa oo lagu taam noqdaa qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi allaanu ku dhaaranay laqad aaharaka allaahu alla waa naga kaa doortay calaynaa annaga wa in kunnaa wa ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinkuna waxa uu yahay kunnaa waxaanu ahayn annaku la khaati'iina kuwa gafay oo weliba gefka u badheedhay waayo khaati ama khaati'iina waxay ka timid khati'a yakhta'u oo idaa tacamada alkhata'a waa tiina soo martay qaala waxa uu yuusuf ku yidhi laa tasriiba wax canaan iyo ceebayni calaykum korkiinna may ahaanin alyowma maanta maanta laydin canaanan maayo canaani idinma saara jalaalaynku waxau odhanayaa khasahu bidikri liannahu madinatu tasriibi fagayruhu awlaa wuxuu maanta ugu gaar yeelay canaan la-aanta uu canaanta ka kor qaaday waayo maanta a maalintii loo filanayey ama loo malaynayey halkii lagu canaanan lahaa iyo wakhtigeedii inay tahay marka haddii maanta la canaanan waayey dee maalin kalena hadalkeedaba daah way kasii awlaysantahay inaana canaani jirin oo macnaha takhsiiska maanta lagu khasisay inaan la canaananayn waxay tilmaamaysaa maanta wixii ka dambeeyana inay uga awlaysan tahayba canaan la-aan waayo canaantu maantay ugu dhoweyd maantana waa ka dhaafay waxa uu ihi yakfirullaahu allaha idin dembi dhaafo lakum idinka oo jamalku futuuxaadka wuxuu ka dhigayaa jumladan ducaa'iya allaha idin dembi dhaafo haddii khabariyo laga dhigana yakfirullaahu lakum ilaahay waa idin dembi dhaafi doonaa wa huwa alla arxamu raaximiina inta naxariisato ka ugu naxariis badan weeyi aabbihii markii uu waraystay ay u sheegeen inuu indhabeelay ayuu ku yidhi idhabuu biqamiisii haada waxau idhi idhabuu la taga biqamiisii qamiiskayga haadaa ee kani ah oo fa alquuhu waxaad ku tuurtaan qamiiska calaa wajhi abi aabbahay wejigiisa ku tuura yaati wuxuu noqon basiira mid wax arkaya ama yaati ay yasir wuxuu ahaani basiira mid wax arkaya eh waatuunii ila kaalaya biahlikum ehelkiinniina ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood ehelkii oo dhanna ii keena oo soo rara oo waalidkii iyo awlaaddii iyo walaalihii oo dhan masar iigu keena walamaa fasalad markii ay baxday alciiru socotadii ee asxaabulciir saynu hore usoo tilmaanay dee gaadiidka iyo rakuubka dadkii wataa loo jeedaa ciirka walamaa fasalat alciiru socotadii iyo safarkii markii ay baxday ee dhulkii masar intay ka baxeen dee shaam ay u jihaysteen ayaa qaala waxa uu ihi abuuhum aabbahood yacquub isagoo la hadlaya awlaaddiisa ciddii la joogtay ama kuwuu awowga u ahaaba ciddii ag joogtay isagoo la khitaabaya yacquub waxa uu ku yidhi innii anigu la ajidu waxaan helayaa riixa yuusufa yuusuf udgoonkiisii ayaan helayaa oo dabayshiisii bay haysa oo biqudratillaah iyadoo masaafo saddex cisho ama siddeed cisho ama ka badan ay u sii jiraan ayaa udgoonka iyo dabayshiisii qamiiskii waxa weeyaan yuusufu soo diray udgoonkiisii ilaahay halkaa ku gaadhsiiyey yacquub in allaha calaa kulli shayin qadiir awoodda allana wax cajsi gelin karaa ma jiro oo rabbi wax walba waa awoodaa subxaanah waxa uu ihi markaa innii anigu la ajidu waxaan helayaa riixa yuusuf yuusuf udgoonkiisii ayaan helayaa iyo dabayshiisii lowlaa an tufanniduunii haddaydaan igu asaasaq xukminayn oydaan odhanayn waa oday gaboobo asaasaqay oon wax ka soo qaad lahayn sidaa haddaydaan odhanayn hee la saddaqtumuunii waa i rumaysan lahaydeen waa jawaabkii lowlaada oo jamalku marka uu soo qadarayo wuxuu odhanayaa ay lowlaa tafniidukum lii mawjuudun la saddaqtumuunii asaasaqnimo inaad igu xukuntaan haddaanu jiri lahayn wuu jiraaye waa ay rumaysan lahaydeen lowlaa an tufanniduunii ay lowlaa tafniidukum lii mawjuudun asaasaq inaad igu xukumaysaan haddaanu jiri lahayn hee la saddaqtumuunii waa i rumaysan lahaydeen oo warkayga waa qaadan lahaydeen qaaluu waxay ku yidhaahdeen awlaaddiisii tallaah ilaah baanu ku dhaarannay innaka adigu aabbahayow la fii dalaalik baadidaadii horunbaad ku sugantahay alqadiimi ee horraysay waxay uga jeedeen waxay uga jeedaan dalaalka alkhata'u can alsawaabi waasadaad wa cadamu idraaki alxaqiiqa la dalaal fi ddiin baadi diineed uma jeedaan ilaan waa nebi alla u doorto way ku gaaloobi lahaayeen hadday nebiga yidhaahdaan waad lunsan tahaye yacni lunsanaantii xagga diinta marka laysa hada dalaalu fi ddiin laakiin waxay u jeedaan sidii saxda ahayd waad seegan tahay sidaad awalba yuusuf jacaylkiisu kaaga tan roonaaday eed mar walba u soo hadal qaadi jirtay tii uunbaad ku taagan tahay bay leeyihiin oo waa gaf xagga ra'yiga iyo sawaabka ah ee maaha habowgii iyo dalaalkii diineed uma jeedaan marka gafkaagii horunbaad ku sugan tahay weeyi falamaa an jaa'a markii uu yimid albashiiru bushaareeyihii alqaahu qamiiskii waxa uu ku tuuray calaa wajhihi yacquub wejigiisiibuu ku tuuray fartada ay fasaara dabeed waxa uu noqday yacquub basiiraa mid wax arkaya waxaa la yidhi kan qamiiska bushaarada wada waa kii qamiiskii hore murugada ee dhiigga lagu soo dhabooqayna u waday yacquub marka wuxuu ula soo orday kan bishaaradee xataa socotadii uga soo dheereeyey wuxuu odhanayaa suyuuti fa araada an yufrixahu kamaa axsanahu wuxuu jeclaaday inuu aabbihii ka farxiyo siduu markii horeba uga murugaysiiyey qoomamada qalbigiisa uu u geliyey falamaa an jaa'a markuu yimid albashiiru bushaareeyihii alqaahu qamiiskii wuxuu ku tuuray calaa weji markaa waa ninkii u weynaa wejigiisii ayuu ku tuuray fartadda basiiran ay fasaara basiiraa dabeed wuxuu noqdoo ahaaday yacquub mid wax arkaya oo indhaqaba qaala waxa uu ku yidhi alam aqul war miyaanan idinku odhan lakum idinka innii anigu aclamu waxaan ka ogahay min allaahi alla xaggiisa maa laa taclamuun waxaydaan ka ogeyn miyaanan hore idinku sheegin qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahayow istakfir noo dhaafitaan dalab lanaa annaka dunuubanaa dembiyadayada yacnii noo dembi dhaaf dalab waayo innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn khaati'iina kuwa gefsan oo weliba gefka u badheedhay qaala waxa uu ku yidhi sawfa astakfiru waan idiin dembi dhaaf dalbi lakum idinka rabbii rabbigay baan idinka dembi dhaaf dalbi waxa uu jalaalaynku odhanayaa akhara ila asaxar liyakuuna aqraba ila alijaaba xilliga suxuurtee waa dhowaadkuu dib ugu dhigay si ay aqbalka ugu dhowaato waayo habeenka saddex meelood ou meesha u dambaysay xagga waaberiga xigtaa markay hadho ilaahay samaawi dunyuhu usoo degayaa siduu nebi maxamed tilmaamay sala allahu calayhi wasalam iyadoo sifada ama qaabkuu usoo degayo alla mooye axad garan karaa aanay jirin markaasuu alla ku odhanayaa addoommadiisa isagoo u dhawaaqaya man yadcuunii fa astajiiba lah man yastakfirunii fa akfira lah man yas'alunii fa ucطiyah yaa i baryayoon aqbalaa yaa waxa weeyaan waxay weydiisanayoon siiyaa yaa iga dembi dhaaf dalbayoon u dembi dhaafaa dee addoommada muwafaqiintaee rabbi wanaagga waafajiyey xilligaasay kacaanoo yidhaahdaan ana yaa rabbi aniga allahayow anaa u baahan oo ay farta taagaan iyo gacmahaba marka waxay yidhaahdeen culimmadu sawfa ilan waa tanfiis bay faa'iideynaysaa iyo dibdhigid oo wakhti dambaan idiin dembi dhaaf dalbi waqtu saxar buu dib ugu dhigay bay yidhaahdeen qaala waxa u ihi sawfa astakfiru waan idiin dembi dhaaf dalbi lakum idinka rabbii rabbigay baan idinka dembi dhaaf dalbayaa waayo innahu rabbigay huwa rabbigay alkafuuru waa allaha dembi dhaafista badan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista falamaa dakhaluu calaa yuusuf falamaa dakhaluu markay u soo galeen calaa yuusufa yuusuf markay u soo galeen walaaladii aawaa wuxuu u soo dhoweeyey ilayhi xaggiisa abaweyhi labadiisii waalid ee dhalay aabbihii iyo hooyadii buu xaggiisa u soo dhoweeyey wa qaala waxaanuu ku yidhi udkhuluu gala misra masar soo gala buu ku yidhi in shaa allaahu alla haddii uu doono aaminiina xaal aad tihiin kuwa aamina ay udkhuluu bimashii'ati illaah mashii'ada iyo doonista alleh masar ku soo gala buu yidhi idinkoo aamina oon cidna ka cabsoonayn wa rafaca waa kor yeelay yuusuf abaweyhi labadiisii waalid ee aabbihii iyo hooyadii waa kor yeeloo cala alcarshi sariirtii boqorka ee boqortooyaduu uga talinayay waddanka ayuu u soo kor yeelo uu ku fadhiisiiyey wa kharuu carshiga waxaa la yidhaha waa sariiru lmelik waa halka boqorka dadka u talinaya uu fadhiisto sariirta boqortooyada markaa warafaca waa kor yeelay yuusuf abaweyhi labadiisii waalid wuxuu u soo kor yeelay cala alcarshi yacnii sariirtii boqortooyada ayuu kor ugu soo qaado oo ku soo fadhiisiiyey wa kharuu waanay u daateen oo way dhaceen waa waalidkii iyo walaaladiiba lahu yuusuf bay u dhaceen oo u daateen sujadan xaal ay yihiin kuwa u sujuudaya waa koob iyo tobankii walaalee la dhashay iyo aabbihii iyo hooyadii wa qaala waxaanuu ku yidhi yaa abati aabbahayow wuxuu yidhi yuusuf aabbow haadaakani ta'wiilu ru'yaaya riyadaydii fasiriddeedii weeyaan min qablu hore aan ugu riyooday qad jacalahaa riyadaa wuxuu ka yeelay rabbii rabbigay xaqaa mid dhaba oo dhabowday waqad axsana waa i wanaajiyey rabbigay bii aniga id waagii akhrajanii uu iga soo bixiyey min asijni jeelka jalaaluddiin asuyuuti waxau odhanayaa lam yaqul min aljubbi takaruman lianlaa takhjala ikhwatuhu ma odhan yuusuf ilaahay waa i wanaajiyey markuu ceelkii ay gunta iigu rideen walaaladay iga soo bixiyey isaga oo sharfaya walaaladii oo khaatirka iyo dareenkooda iyo qalbigooda dhowraya si aanay wejigabax iyo khajilaad midna aanay u dareemin wa haadaa cinwaanun calaa xusni khuluqihi wa culuwi martabatih taasina waxay ciwaaniyo calaamad u tahay akhlaaqad wanaaggii iyo dhaqan wanaaggii yuusuf iyo martabada iyo maqaamkuu gaadhay siday u sarrayso waayo dadku hadday maqaam gaadhaan ficiltan iyo aargoosi iyo middi middi ku taag iyo kafarigu soo fiiqa shantan ku fiiqayaa waxaa kor buu uga baxayaa qofku liannahu yatacaamalu maca allah waayo ilaahay buu la dhaqmayaayo alluu wax ka doonayaa aadamaha damba kama leh laakiin haddaad aragto qof waxa weeyaan fartii la taagaba ficil kaga jawaabaya weli weli lam yasil alyaqiin yaqiintaanu gaadhin weli meelse ku maraya marka waxa uu yihi waqad axsana bii rabbigay alla ilahay waa i wanaajiyey id wakhtigii akhrajanii uu iga soo bixiyey min asijni jeelka oo wajaa-a uu idin keenay bikum idinkana idinkala yimid min albadwi baadiyihii idinkana uu idinka keenay min bacdi an nasaqa shaytaanu shaydaanku intuu nafasahaadiyey dabadeed beynii aniga iyo wa beyna ikhwatii aniga iyo walaaladay dhexdayada shaydaan intuu na xumeeyee nafasahaadiyey dabadeed bal hadda eeg akhlaaqad wanaagga yacni waxa uhi beynii wa beyna ikhwatii aniga iyo walaaladay kaanamaa inuu isna wax ku sameeye hadda waxba kuma samayn laakiin haddana beyniyada iyo ka dhaxaysiinta arrinka iyagunbuu khajilaada iyo cabsida kaga baabi'inayaa oo dareenkooda u dhowrayaa waxbaba isagu kuma samayne isagunbaa la dulmiyey waxa uu ihi min bacdi an nasaqa shaytaanu beynii wa beyna ikhwatii midda kale dee nasaba shara ila shaytaan laa ilaa ikhwati sharkiina wuxuu u tiiriyey shaydaankii dhexdooda ka adeegay iyaga waxba uma tiirin waayo xuma iyo shar oo dhammi waa xagga shaydaan marka min bacdi an nasaqa shaytaanu beynii wa beyna ikhwatii intuu shaydaan aniyo walaaladayo dhexdeeda nafasahaadiyey dabadeed waayo ina rabbii rabbigay latiifun waa mid u tudhis badan limaa yashaa ay liman yashaa cidda uu doono waayo innahu rabbigay huwa rabbigay alcaliimu waa ka ogaalka badan alxakiimu ee xikmadda badan waxa uu ihi rabbi yaa rabbi rabbigayow qad aataytanii alla ilaah dhab ahaan waxaad i siisay min almulki boqortinimadaad wax iga siisay ay shay-an min almulki wa callamtanii waanad i bartay oo min ta'wiili alaxaadiis wararka fasiraaddoodana waxbaad iga bartay waayo dee cilmi oo dhan maahe waa wax cilmiga ka mid a wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila faatira asamaawaati yaa faatira asamaawaati ilaaha samooyinka abuuristooda bilaabayow iyo wal ardi dhulalka abuuristoodaba bilaabayow anta adigu weliyii gargaarahayga ii taliyaa tahay fi dunyaa adduunyada dhexdeed iyo walaakhirati aakhiraba tawafanii allahayow i oofso musliman xaal aan ahay mid kuu hoggaansan oo wa alxiqnii ila xidhiidhi bisaalixiina kuwa wanaagsanna allahayow ila xidhiidhi walamaa tama amruhu wacalima annahu laa yaduumu taaqad nafsuhu ila almulki daa'im fa subxaana man lanqidaa'a limulki siyuuti waxau odhanayaa arrinkiisu markuu taam noqday diin iyo adduunyaba hadday boqortinimo tahay hadday nebinimo tahay wax walba markuu u taam noqday ee uu gartay waxaa taam noqday inaanu sii daa'imayne uu baaba'ayo mar ay noqotaba waayo waxaa la yidhi idaa tama shayu badaa naqsuhu shaygu hadduu taam noqdo baarka sare uu gaadho waxa ku xigaa waa u nuqsaanaya inuu hoos soo noqdo adduunye ayaa xaalkeedu sidaa yahay ma sii socoto marka markuu arkay arrinkiisii inuu taam noqday diin iyo dunyaba ayaa waxay naftiisu jeclaatay mulkiga daa'imkee joogtada ah oo naciimka iyo barwaaqada aakhiro jalaaleynku waxaa odhanayaa markaa jalaaludiin asuyuuti fa subxaana man lanqidaa'a limulki waxaa ceeblaawo ah oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka nasahan allaha boqortinimadiisa iyo mulkigiisu aanu dhammaad lahayn ee uu daa'im yahay waxaa kaloo culimmadu yidhaahdeen musliman xaaladan dee waa qaydun licaamiliha marka waxay tilmaamaysaa yacnii xaaladaad rabbiyow igu oofsanaysaa marka ay gaadho dee ajashayda xaalatulislaam inaad igu oofsato ayaa muraadku yahay ee ma aha inuu leeyahay iminka idil oo yacni waxa weeyaan wafaadka ama dhimashada inuu hadda tamaniyu dalbanaya macnuhu ma aha ee waa markaad idili doonto xaalatulislaam uun igu dil macnuhu waa sidaa ilan tawafanii oofso musliman xaal aan ahay marka tawafigu muxuu ku qaydan yahay calaa xaalati alislaam waa markay noqoto inaad i oofsato ha igu oofsan ilaa calaa xaalati alislaam anuu hoggaansan mooye sifo kale allahayow ha igu oofsan marka wuxuu weydiistay uun rabbi xusna alkhaatima in khaatimada hoggaansanka iyo toosnaanta lagu oofsado marka ay wakhtigiisa gaadho dee nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa tilmaamay inay manhi tahay geerida in la dalbado ruuxu uu tamaniyo sida xadiidkii saxiixeynkae anas uu warinayaba ku sugnayd ee rasuulku uu yidhi laa yatamanayanna axadukum almowt midkiin yuu geerida tamaniyin allahayow idil noloshii waan ka quustaye yaanu odhanin fain kaana laabudda faacilan falyaqul allahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii watawafanii ida kaanat ilwafaatu khayran lii wuxuu rasuulku yidhi hadday laga maarmaan u tahay inuu sidaa sameeyo ha yidhaahdo ilaahow inoolaysii intay noloshu khayrii leedahay ina oofso oo idil marka yacni dilma mowdka ama geeridu ay iiga khayr badan tahay nolosha dee ilaahay baa ogow arrinka allaad u celisay allaa og marka waxa uu ihi tawafanii allahayow i oofso oo idil musliman xaal aan ahay mid kuu hoggaansan macnaha xaaladda islaamnimada allahayow igu oofso oo si kale ha igu oofsanin weeyaan macnuhu wa alxiqnii bisaalixiina kuwii wanaagsanaa ee hore ee aabbayaasha iyo awowyadayna allahayow i haleeshii oo maqaamkoodii iyo darajadoodii wanaagsanayd ee aakhiro i gaadhsii alla waxa uu ihi daalika ay daalika almadkuuru min amri yuusuf arrinkaa la soo sheegay lagaaga soo qisooday ee arrinka qisada nebi yuusuf min ambaa'i alghaybi waxa maqan wararkeeda ayay ka mid taho waa wararka maqan ee aanad nebi maxamedow goobjoog adigu u ahayn nuuxiihi warkaa waanu ku waxyoonaynaa ilayka adiga nebi maxamedow macnuhu waxa weeyaan adigu waa warkaasi waa kaa maqnaa oo qeyb buu ahaa goobjoogna umaad ahayn waxaadse ku ogaatay can ariiqi ilwaxyi wamaa kunta manaad ahay nebi muxamedow ladayhim agtooda ay ladaa ikhwati yuusuf yuusuf walaaladii adigu maad ag joogin id wakhtigii ajmacuu ay go'aansadeen amrahum arrinkooda oo inay ceelka gunta u dhigaan ah walxaal hum iyagu yamkuruuna ay shirqoolayaan oo dhagar u dhigayaan walaalkood yuusuf maad ogayn oo goobjoog maad ahayn laakiin waxaad uga warramaysaa waa lagu waxyoodo qur-aankaa laguugu qeexay wamaa aktaru nnaasi dadka badankooduna ma ahaanin walow xarasta aad kuba dadaashid nebi moxamedowe bimu'miniina kuwa ku rumaynaya inta badani waa kaa baydhaya wamaa tas'aluhum ma weydiisanasi nebi moxamedow calayhi ay calaa tabliiqi alqur'aani qur-aanka gaadhsiintaa dadka gaadhsiinaysa kuma weydiisanaysid min ajrin ay ajraa wax mushqaayad adduunyo ah in huwa ay maa huwa maba ahaanin qur-aankaasi ilaa dikrun waana uun mooyaane lilcaalamiina caalamiintoo dhan u sugan oo dadku ay ku waantoobayaan mooyaane wa ka-ayin in badan oo min aayatin aayad ah calaamad iyo astaan u ah ilaahay weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa aayaddaasoo fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo wal ardi dhulalka dhexdooda ku sugan ayaa yamuruuna ay marayaan calayhaa korkeeda ay marayaan oo ay dul soconayaan walxaal hum iyagu canhaa aayaddaasi mucriduuna ay ka sii jeedaan oo dhegba aanay jalaqu siinayn ama aanay u fiirsanayn oo aanay ka fakarayn macnaha aayaadka kownigaa waa makhluuqaadka waaweyne ee cirarkiiyo dhulalkaba ku sugan hadday dayax iyo cadeed iyo xidigaha iyo samaawaadka sare yihiin iyo hadday buuraha iyo badaha iyo geedaha iyo dhirta iyo toddobada dhul ay yihiinba aayaadkaa sare iyo kuwa hooseba waxay dul marayaan iyagoo ka sii jeeda oo aan u fiirsanayn wamaa yuuminu rumayn maayaan agtaruhum badidoodu billaahi alla rumayn maayaan oo rabbi ahaan u rumayn maayaan ilaa wal xaal hum iyagu mushrikuuna ay cibaadadiisa cid kale la wadaajinayaan mooyaane oo waxa weeyaan jalaalinku waxaa odhanayaa xaysu yuqiruuna biannahu alkhaaliqu araasiq ilaa wahum mushrikuuna bihi ay bicibaadati alasnaam yacnii rumayn maayaan rabbi ilaa iyagoo u shariig yeelaya mooyaane macnaheedu wuxuu yahay waxay qirayaan alla inuu yahay ka abuuray ee arsaaqaya haddana asnaam bay caabudayaanoo cibaadadiisii cid kaley la wadaajinayaan macnuhuna waxa weeyi dee aamanuu birubuubiyati wa kafaruu biluluuhiyati rabbinimada inuu ilaahay isagu abuuruu arsaaqayuu noolaynayuu dilayo waa rumeeyeen laakiin waxay ka gaaloobeen uluuhiyadiioo cibaadadiibay keligii u badhax tiri waayeen oo cid kale ay la wadaajiyeen taasina waxba u tari mayso ilaa uluuhiyada ay qiraan oo mushrikiintii carbeedba alla waxau ihi walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalard layaquulunna allah mushrikiintaa ree maka haddaad nebi maxamedow weydiiso yaa cirarkiiyo dhulalka abuuray allay ku odhanayaan kuma qabsanayaan laakiin dee markuu yidhi waxa weeyaan quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu dee waxay yidhahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shay-un cujaab marka waxaa loogu taag waayey cibaadada alla u gaar yeela laakiin ilaah baa idin abuuray looguma taag waayena way rumaysnaayeenoo kumay haysan ibnu cabbaas iyo ardaygiisii mujaahidna waxay yidhaahdeen wamaa yuuminu aktaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuuna ay iqraaruhum biannahu rabbuhum wa khaaliquhum wa mudabiru shu'uunihim maca cibaadatihim gayra allah waa qiristay qirayaan inuu rabbigood yahay ka abuuray ee maamulaya iyagoo haddana cid kala caabudaya marka iimaanka loo sugay waa rubuubiyadii inuu abuuray oo arsaaqayo shirkiga iyo gaalnimada lagu markhaati kacayna waa cibaadatu gayri illaah ilaaha abuuray cidaan ahayn oo kaloon iyagu abuurin inay caabudayaan oo asnaamtii ah weeyi wamaa yuuminu rumayn maayaan aktaruhum badankoodu billaahi alle ilaa wahum ay ilaa walxaal hum iyagu mushrikuuna ilaahay cibaadadiisa cid kale ay la wadaajinayaan mooyaane oo iyagoo odhanaya allaana abuuray ayay haddana cid kale caabudayaan taasina islaamnimada soo gelin mayso ilaahay waxau idhi afa aaminuu oo ma waxay kuwaasi ka aamin noqdeen an ta'tiyahum inay u timaado khaashiyatu musiibo dabooshaa oo min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa ah balaayo daboosho oo cadaab alle inuu ku soo dego miyay ka aamin noqdeen aw taatiyahum ama ay u timaado assaacatu saacadda qiyaame bagdat bagtatan kadis inay ugu timaado walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareensanaynba qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow haadihi tani haadihi tani waa sunnadaydan ama towxiidkan iyo diintan iyo dacwaddan aan ku baaqaye waa dacwatu ila towxiidi wasunna qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow haadihi tani sabiilii waa waddadaydii adcuu waxaan ugu yeedhayaa waa tafsiiru sabiil sabiilkaa la fasiraya oo la faahfaahinaya tani waa waddadaydii waa maxay waddadaadu adcuu weeyaan adcuu waan u yeedhayaa oo dadkaan u baaqayaa ilallaahi ilaahay xaggiisaan ugu baaqayaa calaa basiira xaala kownii calaa basiira xujo cad xaal aan kaga suganahay waxaan dadka ugu yeedhayo ana aniga ayaa dadka ilaahay xaggiisa ugu baaqaya iyo waman cid ayaa ilaahay xaggiisa dadka ugu baaqaysa ittabacanii i raacday waxaa ilaahay xaggiisa ummadda ugu baaqaya aniga iyo ciddii i raacday i rumaysay wa subxaana allaahi ilaah baa ceeblaawo oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka hufan wamaa ana aniguna ma ahaanin min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiya kama mid ihi anigu iyo beri baan ka ahay oo shaqo iyo shuqul iskuma lihin aayaddan nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa la amray inuu dadka u caddeeyo wadiifada iyo shaqada ugu sharafta badan ee loo diray inay tahay addacwatu ila allah wadiifada sharafta iyo qiimaha lana cidda lagu kalifay isagoo keliya inaanay ahayn ee atbaacdiisa rumaysee raacday inay xilka la wadaagayaan oo iyaguna dhaxalkiisa ay xambaarayaan oo ay qaadanayaan marka dacwadu waa shaqadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo cidda rumaysee raacday shaqada ay qabanayaan dacwadda majaalka iyo halka dadka looga baaqayaana waa fara badan tahay maaha uun kitaab la akhriyo oo keliya maaha uun khudbad la jeediyo oo keliya maaha uun muxaadaro meel caama oo laga galo oo keliya waxaasoo dhammi dacwaday ka mid yihiin waxaa kaloo dacwaddii ka mid ah meel kastoy kaalini kaaga bannaanaato wanaagga inaad farto xumahana u diiddo oo qofka dariiqaa jooga ee salaadda iman waayo warkaalay salaadda waa dacwatu ilallaah qofka xumaan iyo munkar ku dul sugan war ilaahay ka boqoo iska daa waa dacwa ilallaah markaa ruuxu inuu yaraysto ma aha qof aan dacwaddii ka qayb qaadan karinna inaguma jiro oo ruuxu yacnii cilmigiisu intuu doono ha leekaado waxaa ugu kooban war salaada kaalayo dee waa dacwad ma qof aan intaa odhan karayn baa inagu jira waxaa la tilmaamay shuruuddii dacwada wax ka mid ahoo an takuuna calaa cilmin mima tadcu nnaasa ilayh waxaa dadka ugu baaqaysa inaad aqoon u leedahay shardi ma aha in cilmigaagu ballaadho afarta madhabba aad ka jawaabto shardi ma aha laakiin waxaa shardi ah kelmadda ama waxaa dadka ugu yeedhayso intaa inaad si fiican u garanayso balliquu canii walow aaya yacnii intaa inaad garanayso oo hal aayad hal xadiid inta aad garanayso inaad dadkii u sheegto taasaa muhim ah waxaad iska ilaalisaa uun waxaanad wanaajin karayn inaad isku qaaddo laakiin intaad ka adag tahay dadka ugu yeedh ilaahay baana ajarkaa siinaya allah waxau ihi wamaa arsalnaa maanaan dirin min qablika adiga hortaa nebi maxamedow ilaa rijaalan rag mooye cid kale maanaan dirin raggaasoo nuuxi aanu waxyoonana ilayhim iyaga xaggooda raggaasoo min ahli lquraa magaalooyinka waaweyn ehelkooda ka mid a afalam yasiiruu miyaanay soconin kuwan ree maka fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda miyaanay soconba oo fayanduruu aanay eegina ma aanay arag kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu ladiina kuwii cidhibtoodu min qablihim iyaga ka horreeyey umamkii iyaga ka horreeyey ambiyadooda beeniye halkay ku dambeeyeen miyaanay uba fiirsan oonay kuwaan toobin ileen kuwaa hore markay rususha beeniyeen waa la halaago way baaba'een raadkoodiina waa sii muuqdaa halkan ilaahay waxa uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaalaa in aanu nebi moxamed hortii soo dirin rag dee rusula mooyaane wax kale marka awalan rususha rag uunbaa laga soo diraa ee dumar lama soo diro min ahlilquraa rususha miyiyada iyo tuulooyinka lagama soo diro ee magaalooyinka waaweyn iyo caasimadaha ayaa laga soo diraa sidaa darteed baa jalaaluddiin asuyuuti waxaa odhanayaa min ahli lquraa ay alamsaar waa magaalooyinka waaweyn liannahum aclamu wa axlam bikhilaafi ahli lbawaadi lijafaa'ihim wa jahlihim wuxuu yidhi waxaa laga soo diraa magaalooyinka waaweyn waayo dadka reer magaalku iyagaa u aqoon badan una caqli iyo dulqaad badan dadka waxaa taa khilaafsan dadka reer miyiga waayo waa qallafsan yihiin waana juhaal intooda badan oo ilaahay waa ka yidhi alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih xasanulbasrina waxau yihi calayhi raxmat ullah lam yabcah illaahu nabiyan min ahli lbaadiya yacni ilaahay kama soo bixin nebi reebaadiyaha dhexdooda kama soo bixin ee magaalooyinka iyo ahlulquraa ayuunbaa dhexdooda laga soo bixinayay arrinka saddexaad waxa weeye rasuul walba waxaa lagu soo diri jiray afka qoomkiisu ay ku hadlaan ayaa lala soo diri jiray waayo hadduu luqa ama af kale lagu soo diro dee ismay fahmeen oo ismay ga- yacni afgarteenba wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qawmi rasuulna maanaan soo dirin baa uu rabbi yidhi ilaa qowmkiisa afkooda iyo carabkooda mooye wax kale kumaanaan soo dirin marka halkaa culimmadu waxay ka qaataan shuruudda nubuwada ee saddexda ah an yakuunuu rijaalan wa an yakuunuu min ahli lquraa wa an yubcathuu bialsinati aqwaamihim ilaahay waxa uu ihi wala daaru laakhira aakhiro daarteedu oo nicmadeeda ay wala naciimu daari laakhira daarta aakhiro nicmadeedu waa jannadee iyadaa khayrun u khayr badan liladiina kuwa itaqow alla ka baqay afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba kala garanayn oo caqli lahayn alla waxa uu ihi xataa idastayasa markay quusteen alrusulu rusushii ay min iimaani aqwaamihim qoomamkoodii inay rumeeyaan iyo iimaankoodii markay ka quusteen oo wadannuu ay yaqiinsadeen rusushii annahum iyaga qad kudibuu waa daalka marka la shado waa qiro eh annahum rusushii qad kudibuu in la beeniyey oo rumayn damboo ka dambaysa aanay jirin markii rusushu ay qoomkoodii inay rumeeyaan ka quusteen ee ay yaqiinsadeen in la beeniyey oo cid damboo rumaynaysaaba aanay jirin ayaa jaa'ahum waxa u yimid nasrunaa gargaarkayagiio fanujiya waxaa la badbaadiye man nashaa cidaanu doonno kaasi waa tafsiirka marka daalka la shada qad kudibu riwaayadan xafsada ee daalka aan shadaynee kudibu markaynu marrana waxa weeyi xataa idastay asa rusulu rusushii markay ka quusteen ay min iimaani aqwaamihim qoomamkoodii inay rumeeyaan rusushii markii ay ka quusteen oo wadannuu ay danna alumamu ummadihii ambiyada loo dirayna ay u maleeyeen annahum rusushii qad kudibuu in loogu been sheegay ay maa wuciduu bih wixii loogu yaboohee guusha iyo gargaar inay gaadhayaan ah yacnii ay moodeen ummadihiina rusushaba wixii loogu ballan qaaday lahaayeen waa naloo gargaari ballantiiba in lagaga baxay oo loogu been sheegay sidaa markay moodeen ummadihii ayaa jaa'ahum waxaa rususha u yimid nasrunaa guushayadii iyo gargaarkayagii tafaasiir kalea ku jirta laakiin labadaa tafsiir ee jalaalaynku uu tilmaamay ee takhfiifka iyo tashdiidka ayaynu ku ekaananaa kudibu iyo kudibu markaasaa jaa'ahum u yimid nasrunaa gargaarkayagii oo fanujiya dabeed waa la badbaadiyey man nashaau cidaanu doonno walaa yuraddu lagamana celiyo ba'sunaa cadaabkayaga cani ilqowmi almujrimiina qolada dembiyaasha yacni dembiilayaasha ah alla waxa uu ihi laqad kaana alla ilaahay dhab ahaan waxaa ahaaday fii qasasihim ay fii qasasi alambiyaa ambiyada qisooyinkooda dhexdooda waxaa ahaadoo ku sugnaaday cibratun wax lagu cibro qaato oo lagu waantoobaa ku dhex sugnaaday oo liulil albaabi caqliga fayow dadka u saaxiibka ah ayaa cibro qaadasho iyo waansamida ay ugu sugan tahay maa kaana isamka kaanaad soo qadaro ay maa kaana xadiidu lqur'aani qur'aanka warkiisu ma ahaanin xadiidaa war ma ahaanin warka oo yuftaraa la been abuurto wax layska been abuurtoo la mala awaalay warka qur'aanku ma aha walaakin ha yeeshee kaana xadiidu lqur'aani soo qadar kaaniyo isamkeeda qur'aanka warkiisu wuxuu ahaaday tasdiiqa aladii kii rumayntiisa beyna yadayhi isaga ka horreeyey oo kutubihii hore ayuu rumaynayaa waxaana fiican jamalkuba sida uu ku tilmaamayo futuuxaadka masderkan in lagu awilo isam faacil oo la yidhaahdo walaakin ha yeeshee kaana xadiidu lqur'aani qur'aanka warkiisu wuxuu ahaaday tasdiiqa aladii ay musadiqa aladii kii mid rumaynayuu ahaaday beyna yadayhi isaga ka horreeyey ay min alkutub ee kutubihii hore samaawiga ahayd towraad iyo injiil iyo kuwii la midka ahaa wa tafsiila kulli shay wax walbana kala dhigdhigidiisa iyo caddayntiisuu qur'aanku ahaaday ee yubayinu kulla shayin yuxtaaju ilayhi fi ddiin macnaha wuxuu caddaynayaa wax kastoo diin ahaan loogu baahan yahay ayaa qur'aanku uu bayaaminayaa ama uu caddaynayaa walaakin ha yeeshee tasdiiqa aladii ay kaana xadiidu lqur'aan qur'aanka warkiisu wuxuu ahaaday tasdiiqa aladii ay musadiqa aladii kii mid rumaynayuu ahaaday beyna yadayhi isagoo hortii ahaaday oo kutubihii hore ah waa rumaynaya waanu u markhaati kacaya xaqii ku sugnaa kutubaha hore wa tafsiila kulli shayin wax walbana caddayntiisuu ahaaday oo waa kala dhigdhigayaa waanu bayaaminayaa wax kastoo diin ahaan loogu baahan yahay wa hudaa iyo hanuun buu qur-aanku ahaaday iyo waraxmatan naxariis liqowmin qolo ayaanu ahaaday kuwaasoo yu'minuuna rumaynaya dadkoo dhan baa uu yahay raxmad loo soo rogay maxaase loogu gaar yeelay waa liintifaacihim biha iyagaa kuwaan toobo wax ku qaatay suuratu racdi waa makiya aayaadkeeduna waa saddex iyo afartan aayadood seenu horeba usoo tilmaanay bismi illaahi araxmaani araxiim alif laamim ra allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya xuruufta muraadka uu uga jeedo tilka taasi baa allow yidhi aayaatlkitaabi waa ismu ishaare baciida waxaa la tilmaamayaana waa aayaadka suuraddan aynu gacantaba ku hayno sidii horeba aynu suuratulbaqara daalika alkitaabu laa rayba fiihi kusoo tilmaanay bucdigu waa bucdi macnawi ah ee bucdi xisiya ma aha oo darajada iyo maqaamka qur'aanka ayaa sare oo cirka isku shareero oo fog markaa waxa fogaaday waa maqaamki iyo darajadiisa ee xisan maaha oo gacantaa baynu ku haynaa allah waxau ihi tilka taasi la tilmaamaya waa aayaadka suuraddaneh aayaatulkitaabi kitaabkani qur-aanka aayaadkiisii weeyi waladii ka unsila lagu soo dejiyey ilayka adiga xaggaaga nebi maxamedow min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyeyna alxaqu isagaa xaq ah walaakina akhara annaasi ha yeeshee dadka badankoodu laa yu'minuuna ma rumaynayaan allaahu alla aladii waa allaha rafaca koryeelay asamaawaati samooyinka bikayri camadin tiirar la-aantood ku koryeelay tiirashaasoo tarawnaha aada arkaysaan ama tiirar la-aanteed baa alla uu ku koryeelay samaawaadka tarawnahaa waabaad arkaysaan tiir la-aan inay taagan tahay ama tarawnahaa xaal aad arkaysaan bikayri camadin camad waa jamcu camuudin aw cimaad camuud ama cimaad baa camad lagu jamciyey waqad yujmacu calaa cumud cumudna waa lagu jamcin karaa oo sida waxa weeyaan rasuul rusul ayaa camuud cumud loo odhan karaa ama sida kitaab kutub loogu jamciyo ayaa cimaad cumud loogu jamcin karaa marka waa tiirar halkan haddii jumlada tarawnahaa wasfi laga dhigo oo lagu sifeeyo camad wasfigaasi mafhuum ma leh laa mafhuuma lah mafhuum mukhaalafo laga qaadan maayo ilan waxaa la moodi lahaa in loo jeedo ilaahay wuxuu ku koryeelay samooyinka bikayri camadin tiirar la-aantood tiirarka oo tarawnahaa aada arkaysaan laakiin maxaa lagu koryeelay kuwa aydaan arkayn saasaa la moodi lahaa laakiin waa un sifa kaashifa oo mafhuum laga qaadan maayo falaa camada laha laa mar'iyatan walaa kayra mar'iya kuwa la arkayo iyo kuwa aan la arkayn midna samada laguma taagin waxaase wasfiga ka fiican jumlada in laga dhiga istinaafiyo oo la yidhaa ilaahay samooyinka tiirar la-aan buu kor yeelay tarawnahaa waanad arkaysaan inay tiir la-aan tahay oo jumladu waxay caddaynaysaa uun taa horun bay adkaynaysaa waana laga xaalayn karaa ibnu kaiirna waxa uu leeyahay hada huwa alakmalu fi lqudra awoodda alleh sida u kamaalkiiyo dhammaystiranka badan ee ugu awleysan waa in la yidhaahdo wax tiiroo samada lagu taagay ma jiro ku muuqdiyo ku aan muuqantoona oo waxa uu radinayaa culimmada qaar baa yidhi tiirar baa jira aynaan arkayn waase qowl marjuux oo laga xoog badan yahay raajixu waxa weeyaan tiir la arkayo iyo midaan la arkayn midna ma jiro waxaana caddaynaya ilaahay waxau ihi subxaanah alam tara ana allaha sakhara lakum maa fi lardi walfulka tajri fi lbaxri biamrih wayumsiku asamaaa an taqaca cala alardi ila biidnih ina allaha binnaasi la ra'uufu raxiim miyaanad ogeyn ama arkayn nebi maxamedow alle inuu idiin sakhiray wax alla waxaa dhulalka ku sugan iyo doonyaha badaha iska dul soconaya amar iyo idan allena ku soconaya ilaahayna samaawaadka wuxuu ka hayaa inay dhulka ku soo dhacaan isagoo oggolaado mooye ilaahayna dadka waa mid u tudhis iyo raxmad badan raxmaddiisana waxaa ka mid a samaawaadka sare inuu ka hayo oo aanu ku soo daynayn waayo ilaahay waxau ihi in nasha naksif bihum alarda aw nusqid calayhim kisafan min asamaa haddaanu doonno maanaan doonine ama dhulkaanu hoosula jari lahayn ama samada gobollo iyo qaybo ka midaanu samada kaga soo waxa weeyaan ridi lahayn laakiin maanaan yeelin sidaa marka aayadda waxa ku cad ahaynta samaawaadka la hayo awood allah lagu ayuu ilaahay ku hayaa oo waa bilqudra alilaahiya laakiin tiirar ku taagani ma jiraan waxaa kaloo alla yihi ina allaha yumsiku samaawaati waalarda an tazuulaa walain zaalataa in amsakahumaa min axadi min bacdih inahu kaana xaliiman hafuuraa ilaahay isagaa cirarkiiyo dholalkaba ka haya inay zuulaan oo mid walba meeshiisa ka dhaqaaqo hadday zuuli lahaayeenna ma qabteen axad kale ilaahay dabadii alle mooye axad kaleoo alle dabadii hayn karayo qaban karayaa ma jiro ilaahayna waa mid dulqaad badan oo dembi dhaafis badan marka khulaasadu waxay tahay sida awoodda ilaahay ee kaamilka ana astaanta iyo calaamadda u ah ilaahay samooyinka wuxuu kor yeelay tiirar la'aan iyadoon wax tiiri jirin laa mar'iyatan walaa hayra mar'iya ku la arkayo iyo kuwaan la arkayntoona summa stawaa dabeed ilaahay waxa uu ka kor noqday cala alcarshi carshigiisa ayaa uu ka kor noqday waynu soo tilmaannay suuradihii acraaf iyo meelaha inagu soo mareen tafsiirka ahlu sunnahe saxdii inuu yahay ay calaa wartafac sida abulcaaliya iyo mujaahid iyo khayrkoodba ay tilmaameen saxiixulbukhaarina uu waxa weye imaamuulbukhaari saxiixa ku soo qaatay waxa weeyaan waa calaa wartafaca ilaahay waa kor noqdo waa sarreeyaa siduu uga sarreeyana isaga mooye axad ogi ma jiro toddoba meelood baanay qur-aanka kaga soo aroortay alraxmaanu cala alcarshi istawaa oo halkani meeshii saddexaad ay tahay uma stawaa dabeed ilaahay waa ka kor noqday cala alcarshi carshiga ayuu ka kor noqda uu ka sarreeyaa waxa ahlu bidacu ay tilmaamaanee been iyo baatil ay baahiyaane ay waxa weeyaan ilaahay waxaan laa'iqba waha inaan u qalmin carshiguu ku fadhiyaa baa la yidhi jiikh jiikhdiisaa la maqlay sumaydaan maqal waxaa kuga faafinaya tacaala allahu can dalika culwan kabiira ilaah baa ka nasahan qof muminina waxaa dee afkiisa sooba marin maayo laakiin aduu waxaad ku gaabsanaysaa uun ilaahay carshigiisau ka sarreeyaa bes intaasaad qiyaamaha ku nabadgeli laakiin siduu uga sarreeyaa cidiba kumay diran laakiin dee kuwan sifaadka alla inkiraya dafira ayaa ahlu sunnaha si ay ugu ceebeeyaan waxay u nisbeeyaan waxaan afkoodaba aanay soo marin karay waayo sifada ilaahay wax kayfiyada iyo qaabkeeda tilmaami karaa oo makhluuqii maba jiraba laa yaclamu kayfa huwa ilaa hu yacni sida alla uu yahay alla mooye axad ogi ma jiro yacni kayfiyada sifaadkiisa iyo asmaadiisa wasahara wuu sakhiray rabbi ashamsa cadeeda iyo walqamara dayaxaba waa sakhiray rabbi kullun mid wal oo cadeeda iyo dayaxa ka midihi yajrii waa soconayaa liajalin ilaa ajalin ilaa muddo ayuu soconayaa musaman la magacaabay oo inta adduunyada ka hadha inta adduunyadu ka dhammaanayso waa soconayaa yudabiru wuu maamulaa rabbi alamra arrinkiiyo talada ilaahay waa maamulaa oo halkaa cirka ayuu arrinka kownka oo dhan ilaahay kasoo maamulayaa yudabiru alamra min asamaa yufasilu wuu caddaynayaa alla oo wuu kala dhigdhigayaa waan u bayaaminayaa al aayaati aayaadka kuwa kowniga iyo kuwa tashriicigaba labada noocba altashriiciyati waatansiiliyati waa caddaynayaa rabbi lacallakum waxaa mudantihiin biliqaa'i rabbikum rabbigiin la kulankiisa tuuqinuuna inaad yaqiinsanaysaan ama lacallakum biliqaa'i rabbikum tuuqinuun ay likay tuuqinuu si aa u yaqiinsataan biliqaa'i rabbikum rabbigiin la kulankiisa aakhiro wa huwa rabbi alladii waa allaha madda fidiye alarda dhulalka allaha fidiye ka ballaadhiye weeyaan rabbi wa jacala waxaanu yeelay rabbi fiihaa arlada dhexdeeda rawaasiya ay jibaalan rawaasiya buura ku qotomaa dhexdooda alla uu dhigo uu ku dhidbay wa anhaaran iyo webiyaal ayaa ilaahay arlada dhexdeeda yeelay wa min kulli thamaraat midhaha dhammaantoodna jacala waxa uu yeelay rabbi fiihaa arlada dhexdeeda zawjayni laba nooc oo ithnayni laba ah laba inay yihiin zawjayn baa laga fahmay laakiin ithnayni waa ta'kiid qul naxmil fiiha zawjayn inayn soo maynaan soo marin marka inayni waa un taakiid tana sidii oo kale zawjayn inayn wa min kulli thamaraat haddaad xagga dambe mar aad soo kala hormarisana wajacala wuxuu rabbi yeelay fiiha arlada dhexdeedii zawjayni laba nooc inayni oo laba ah min kulli thamaraati midhaha dhammaantood xaal ay ka mid yihiin oo macnaha midhihii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu dhulka iyo beeraha ka soo bixiyey yacni labalabuu ka yeelay iska soo horjeeda kii waxa weeyaan macaanaa kii dhanaanaa kii waxtarka lahaa kii aan lahayn kii madoobaa kii casaa hadday midab noqoto hadday dhadhan noqoto hadday dhib iyo dheef noqoto wax iska soo horjeejeedoo lamaano ah yuqshi ilaahay waa ku daboolayaa alleyla habeenka ayuu annahaara maalinta ku daboolayaa oo mugdiga habeenkii markuu iftiinka maalintii ku daboolo dee maalintiibaa baxasoo habeenka mugdigiisiibaa soo gelaya inna fii daalika madkuurka la soo sheegay dhexdiisa waxa ku sugan oo waxyaabaha waaweyn ee alla uu sameeyey uu sanceeyey waxa ku sugan la aayaatin calaamaad waaweyn oo lagu aqoonsaday ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa liqowmin qole ayaanay ugu sugan yihiin kuwaasoo yatafakkaruuna ka fakarayo aayaadka rabbi u fiirsanaya waxaana loogu gaar yeelay waa kuwa ku intifaace wax ku qaadanaya wa fil ardi dhulka dhexdiisa waxaa ku sugan qiطaacun qaybo qaybahaasoo mutajaawiraatun deris oo isku dheggan haddana kala duwan kuwo carrasan oo wax soo bixinaya iyo kuwa aan waxbaba ka baxayn iyagoo haddana isku dheggan wa jannaatun iyo basaatiin iyo beero waaweyn oo geed weyn leh oo min acnaabin cinabya ah iyo wa zarcun zaracii la beeranayey oo beerihii yaryaraayee midhaha aynu quudanno waxa weeyaan ay ka soo go-ayeen gellaydii qamadinkii waxyaabihii la midka ahaa zaraca waxaa lagu idlaaqayaa wixii xabuubka iyo midhaha aynu beeranno aynu quudanno laga beeranayo oo dhan weeyaan zaracu marka wa jannaatun beero waaweyn baa ku sugan iyo basaatiin oo min acnaabin cinabya ah iyo wa zarcun zaracii la beeranayey sida hadhuudhkii iyo qamadinkii iyo wixii midhaha lahaa oo dhan iyo wa nakhiilun timir ayaa ku sugan timirtaasoo sinwaanun isku jirid ah iyo wa khayru sinwaanin kuwa aan isku jirid ahayn oo jalaaleynku waxaa odhanayaa waa jamcu sinwin oo wahiya anakhalaatu yajmacuhaa aslun waaxidun wa tatashacabu furuucuha waa geedaha timirta ah ee jirid keliya ay kulmiso laamo fara badanna ay ka farcamayaan laamo fara badan oo faraaloo kala duwan ayaa ka baxaya oo ka farcamaya laakiin hal jiridaa kulminaysa waa sinwaanun khayru sinwaanna waa geeda aan isku jirid ahayn oo kala duwan oon isku mid ahayn oo mid walba iskeeda iyo gaarkeeda ay u baxayso wa nakhiilun iyo geeda timira weeyi timirtaa oo sinwaanun isku jirid ah laakiin laamo kala duwani ay ka baxayaan iyo wa khayru sinwaanin kuwa aan isku jirid ahayn oo aan waxa weeyaan kala gaar ah yusqaa waxaa lagu waraabinayaa beeraha iyo basaatiinta iyo geedahaasoo dhan waxaa lagu waraabinayaa bimaa-in biyo biyaha oo waaxidin keliya wa nufadilu waxaanu ka sarraysiinanaa bacdahaa yacnii midhahaas ama geedaha barhkood calaa bacdin barhka kale aanu ka sarraysiinanaa fil ukuli xagga midhaha la cunayo oo ukul waa ficul oo bimacnaa mafcuul ah marka waxaa looga jeedaa maa yu'kalu min athamari waxaa laga cunaya midhaha ah marka iyagoo biyo keliya lagu waraabiyey ayaanu midhahoodii kala sarraysiinanaa oo isku dhadhan maahe waa kala dhadhan isku midab maahe waa kala midab isku dheef maahe waa kala dheef iyadoo biyo keliya lagu waraabiyey aysarkoo kale wuxuu odhanayaa ay fi tacmi oo haadaa xulwun wa haadaa murun haadaa xaamidun wa haadaa ladiidun wa haadaa khilaafu kani wuu macaan yahay kani wuu dhanaan yahay yacni midba waasi waxa hadda lagu waraabiyeyna waa biyo keliya awoodda alle ayay tilmaamaysaa saaxibu wajhi nahaarna tafsiirkiisa waxa uu ka odhanayaa fa minhu alxulwu wa minhu alxaamid wa minhu alasfaru wa minhu alaxmar maca ana turbataha waaxidatun wa maa'aha waaxidun wa hawaa'aha waaxidun wuxuu yidhi iyadoo biyaha lagu waraabiyo uu mid yahay hawadeedu ay mid tahay ciiddeedu ay mid tahay dhulkeedu uu mid yahay ayaa haddana dhadhankii ay ku kala duwan yihiinoo kii macaanaa iyo kii dhanaanaaba uu ka soo baxaya oo midabkii uu ku kala duwan yahoo midba uu nooc iyo midab gaara uu leeyahay marka wuxuu yidhi waxay taasi tilmaamaysaa dee awoodda alleh wakadaalika banuu aadama banuu aadamkuna waa la midoo wuxuu yidhi quluubun takhshac wa quluubun taqsu qalbiyaal baa khushuucaya qaar way qallalayaan oo dareenba male wa hiya mutajaawira iyagoo isku dhowo laga yaaba inay dhinaca isku hayaan waalmunazalu waaxidun qur-aanka la soo dejiyena waa midun oo ma kala duwanaa fa huwa daliilun calaa anna waraa'a dalika qaadira arrintaasi waxay astaan u tahay arrinkan waxaa ka dambeeya alla qaadir oo awood badan oo makhluuqiisa siduu doono u kala soocayo oo u kala duwaya quluubtoodana isagu haya midhahana siduu doono u kala duwaya oo waxaa la tilmaamayaa dee bani aadamkiina iyagoo sidaasoo kale ah oo xataa asalkay ka soo jeedaan iyaga laftoodu dee hal meeluunu yahay waa aadam iyo xawee ayuunbay sidaa nabaadkuba uu kala duwan yahay iyaguna u kala duwanaanayaan alla waxau ihi inna fii daalika madkuurkaa lasoo sheegay dhexdiisa waxaa idinku sugan la aayaatin calaamado waaweyn oo alla awooddiisa lagu aqoonsado oo liqowmin qolo ayay ugu sugan tahay qoladaasoo yacqiluuna wax kala garanayo oo caqli iyo garaad leh wain tacjab haddaad yaabto nebi muxamedow ood la yaabto gaalada ku beeninasa fa cajabun allayleh waxa la yaab leh oo mudan id lala yaabo qowluhum odhaahdooda ay odhanayaan aydaa kunnaa markaanu ahaano turaaban ciid aynaa anagu la fii khalqin ma abuuris cusub baanu ku sugannahay aynaa anagu la fii khalqin ma abuuris baanu ku sugannahay abuuristaasoo jadiidin cusub waxaa la yidhi nebi maxamedow haddaad la yaaban tahay beenintay ku beeninayaan alla ilaahe waxa mudan in lala yaabo hadalka yidhaahdeen markaannu ciid noqoneennu baaliyowno ma dib baa abuur cusub naloo soo abuurayaa oo naloo soo celinaya taasaa wax lala yaabaa ulaa'ika kuwaasiba alla uu yidhi aladiina waa kuwa kafaruu gaaloobay birabbihim rabbigood ka gaaloobay wa ulaa'ika kuwaasi al aqlaalu xadhka bira iyo katiinado ayaa fii acnaaqihim luqumahooda ku sugan qoortooda waxaa loo geliyoo lagaga xidhay waa xadhkaha iyo katiinadaha birta ah wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi wallahu aclam